Dhibaatooyin badan ayay hooyooyinka Soomaaliyeed kala kulmaan marka ay ku jiraan xilliga dhalmada, waxaana u sii dheer inaysan helin Qaarkood waxaa jira haween umulsi dhaqameedyo ah kuwaas oo ka umulaya hooyooyinka. Sida ay dhakhaatiirtu sheegeen, waxay hooyooyinku caqabado kala kulmaan inta badan umulsi dhaqameedyada kuwaas oo ay xaafadahooda uga tagaan, isla markaana laga yaabo hooyadu inuu ku dhaco xanuunka dhiig furanka ama dhiig baxa. Inta badan dhakhaatiirta Soomaaliyeed ayaa waxay haweenka waqtiyada ay uurka leeyihiin siiyaan talooyin caafimaad oo dan u ah iyaga iyo ubadkooda ay caloosha ku sidaanba, maadaama haweenka uurka leh ay la soo kulmaan marxaladooyin kala duwan ilaa laga gaaro waqtiga dhalmada, ayna u dheertahay foosha xanuunkeeda. Dhiig baxa ayaa ah xanuun ku dhaca haweenka xilliga dhalmada ka dib, kaasoo halis ku ah hooyada uurka leh. Haddaba, waxaan wareysi la yeeshay qaar ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgala xarumaha caafimaad ee ku yaala degmada Doobley, iyagoona ka warbixiyay dhibaatooyinkay haweenka kala kulmaan dhiig furanka xilliga dhalmada.
Bismillaah magacayga waa Eebla xarunta waa Bosnia m c h waxaan ka mid ahay dhakhaatiirta m c h ka Bosnia dhiig baxaas caafimaad darro uu keenaya hooyada markay dhasho siiba xaafad ku dhasho ama waxaa laga yaabaa bopis wax la dhaho ama xinjiraba laga soo haaqana laga yaabaa haddii maamada way dhasho oo meeshaa looga tago waxba laga soo sameynin oo xinjiraha laga soo haaqa way dhiigbaxaysaa dhiigbaxaas marka dambe shoog wax la isku bedeli hooyadaa koomay sii galaysaa ayadoo waxaa lagu keenaa paralyze oo iska daasanba oo naftaba ku jiro ma ku jirtaa la leeyahay marka unbaad loo sameyn wixii daawo oo dadaal aan u sameynaa taasoo ayadoo ka mid ah inay xinjiraha aan ka soo haaqno daawooyinkii ugu habboonaa markaas qofka ee dhalo oo dhiig baxo la siinay aan siino yaan la sameeya ayada magacayga waa nimo waxaan ahay dhaktarada caafimaad caafimaad darada ka imaata dhiigbaxa aad bay u fara badan tahay waa caafimaad darada ku imaata dhiigbaxa waa hooyada oo ilme tabar darri dareenta oo awood ay ku qabsan weyda ilmaheeda waa dhiig la-aan ku dhaceysa maamada waxaa kaloo ku imaada haddee dhiig baxdo inuu dhiigeedii laga waayo xarumaha caafimaad ee lagu keedinaya dhiiggaasi